bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadan idinku haya warka habeennimo idaacadda jowhar kuwooda ugu doorkaroon guddoomiyihii degmada ceelbaraf iyo odayaal dhaqan oo la tuhunsan yahay oo iyagoo gorbaduub u xihan helikabtar looga soo qaaday degmada ceelbaraf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhaktar xasan sheekh maxamuud iyo wafdigu hogaaminayo uu gaaray magaalada jabuuti caasimadda dalka jabuuti madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen oo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo guddoomiyaha gobolka baay maanta magacaabay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo maanta kulan la tashi la qaatay ururada siyaasadda dalka guddoomiyaha degmada kaaraan oo xarigga ka jira waddo interloog ah oo laga hirgeliyey waaxda wajeer ee degmadaasi guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo shir guddoomiyey kulanka guddiga joogtada ah wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo baaq nabadeed ka soo saartay colaadaha dalka qodobadaasi warka dibadda ayaan dhegaystayaal idinkuugu hayaa warka habeennimo u diyaargarooba warkoo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar taarikhdu waxay ku beegantahay siddeed iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad laba kun afar iyo labaatan warkii oo faahfaahsan aan ku horeyna hordhaca warkayga sida aad ku maqlayseen laba maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo fasax u qaatay inay booqdaan qoysaskooda oo degan deegaanada gobolka hiiraan waxaa lagu dilay degmada albaraf ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay ku sugnaayeen furmaha ciidamada ee degmada xawaadle iyo deegaanka raaxuy waxaana jidka u galay markii fasaxa ay qaateen kadib oo dilay kooxo u dilay aana qabiil iyagoona si ay ka naxeen dadka soomaaliyeed u dilay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ayaa warqad ka soo baxday saakay waxaa shaqo joojin lagu sameeyey gudoomiyaha degmada ceelbaraf yuusuf xasan xurshe warqadda kadib ciidamada dowladda federaalk soomaaliya uu fulinaya amarka go-aankii wasiirka gaashaandhigga soomaaliya waxa ay degmada ceelbaraf ka soo xireen qayb ka mid a odayaasha dhaqanka degmada haweeney la tuhunsan yahay in ay qayb ka ahayd dilka ciidamada oo toddoba ahaa islamarkaana loogu geystay degmadaasi iyo guddoomiyihii degmada ceelbaraf waxaana diyaarad nuuca qumaatiga u kacda ah looga soo qaaday ciidamadan degmada ceelbaraf dhinaca kale saakay waxaa ciidamo ku sugnaa tuulada koonko oo ka soo baxay furmaha dagaalka kana soo jeeda gobolka hiiraan waxay u socdaaleen dhanka iyo gobolka hiiraan iyaga oo lug ku dhex maray magaalada jowhar guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe maxamuud maxamed nuur masdile ayaa maanta xarigga waxa uu ka jiray ceel cusub oo laga hirgeliyey deegaanka aqabduco ee gobolka shabeellada dhexe maxamed abuukar caseer ayaa warkan noo faahfaahinaya munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen xildhibaan yuusuf ibraahim afrax oo isagu ahaa oo isagu si shaqsi ah u hirgeliyey qoditaanka ceelkan wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabelle cabdiraxiin ciise cadow gudoomiye ku-xigeenka degmada jowhar jibriil xaraare maxamed iyo wabar maxamed socdaal iyo sidoo kale dadweynaha ku nool deegaanka qabduco munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan yuusuf ibraahim afrax oo loo yaqaan yuusuf kabaale kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana uu sheegay inay u tahay farxad gaar ah in ceylkan halkaasi laga hirgeliyo horta ilaah baa iskale mahadda oo wax walboo la gaaro guula ududeeyey ayaan u mahad celinaynaa marka labaad waxaan u mahad celinaynaa habeen iyo maalin injineeradii iyo shaqaalihii uu dhafraayay ceelkan intii biyahaasu ka yimaadiin ilaahayna ummaddan ilaahay ummaddiisa waa u naxariistaa ummaddan naxariis ilaahay u soo diray ayabu ahay ceelkaanu oo intaasoo qarni aan weligood arag biyo ay cabi karaanoo macaan amba ay guweyse qaadaanoo ilaahay abuuray roobkau diyo uunta goda isaga qoday isaga rabbi tuugi jiray haddii oo roob la waayana aan deegaan laga karin oo qof walba un meeshay wax ka raadin karta ay ka raadin jirtay biyo la'aanna cid noolaa karta ma jirto cid walba waa og tahay aniga horta waxaa waaye ilaah baa igu alhaamiyey ceelkan inaan qodo waxaa waaye ceelkan aniga uma qodin kursina kuma rabo siyaasad uma qodin wabar maxamed socdaal oo ka hadlay munaasabadan ayaa u mahad celiyey xildhibaanka isagoo ku tilmaamay inuu yahay xildhibaan daacad oo bulshadiisa
waa ku faraxsannahay ka oday ahaan waa ka mahad celinayaa sharafka xildhibaanka uu sameeyena waa ka mahad celihaa annaga waxaana haystay oon badan oo xanuun badan oo ummadaha aan uga duwannahay oo hay-addii ceel noo keentaba xoogaay fayska koowaad dhanaanka markay aragtaba ay meeshaa nooga tagto maanta waa maalin weyn oo deegaanka qabdu ay heleen biyo macaan oo la cabi karo oo ku guulaystay xildhibaanka nagu metelo dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan yuusuf ibraahim arfax waxaa sharaf weyn oo ah
wasiirka maaliyadda hirshabeelle cabdiraxiim ciise cadow oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyey xildhibaan yuusuf kabaale waxaanu ugu baaqay shacabka ku nool deegaanka aqab duco in ay xafidaan ceelka oo ay ilaashadaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu mahad celinaynaa maanta alla kadib waxaanu mahad celinaynaa xildhibaan yuusuf ibraahim oo deegaanka aqabduco ka hirgeliyey ceelbiyood ee runtii aan maanta ee, goobjoog u nahay xirig jarkiisii waxaan runtii ugu duceyhaynaa xildhibaanka ilaahay subxaanahu watacaala inuu ajir ka siiyo dadkiisa iyo deegaankiisa ayuu wuxuu u sameeyey adeeg aad muhiim u ah deegaanada marka la jooga biyuhu waxay ku fadhiyaan qiimo aad u sarreysa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ajir ka siiyo bedel khayr qabana uu ka siiyo wax u gutay waajib ee mas-uuliyad ayuu gutay dadkiisa iyo deegaankiisa ayuuna runtii ee, ugu deeqay ajir allaha ka siiyo
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur masdile oo ka hadlay munaasabadda xarig jirka ceelkan cusuba ayaa sidoo kale u mahad celiyey xildhibaan yuusuf kabaale waxaana uu sheegay in xilli uu jiro jilaal laga hirgeliyey ceelkan deegaanka aqabduco hadda labaadna waxaa iskale xildhibaan yuusuf ibraahim yuusuf kabaalle oon hadda u cusbayn waxqabadkiisa oo u cusbayn oo dadkiisa horay usoo dhex jiifa jira waxaa uu ka sameeyaan ogna gobolka shabeellaha dhexe si gaara xawaaye deegaanka nuurtuule annaga inta aan hayno hadda waxqabadka een, gobolkan dib u xiraynta hadduu ka qayb qaata haddana uu horumarin u keeno biyo u keeno haddana waxaan u maleeyahaa wadarka iyo maaragtay ragga kale iyo inaysan ku dhibtoo doonin maanta soo socota kursigiisa markii la gaaro hadday doorasho qof codaan rajaynaa hadday noo saamaxdo waxaan u maleeyahnaa walax muuqdo oo ummadda hadday tahay dib u xiraynti hadday tahay horumarkii biyo tahay wanaagsan aan wax muuqdo hadda oon ku tira kuteenahayn inuusan qabanaan meesha aan annagana markhaati kana ilaahayna markhaati ka yahay hirgelinta ceelkan cusub ee deegaanka aqabduco ayaa waxaa soo dhoweeyey shacabka ku nool deegaankaasi waxayna sheegeen in ceelkan uu yahay mid ay aada ugu baahnaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si diran waxa loogu soo dhoweeyey magaalada jabuuti caasimada waddanka jabuuti kadib martiqaad uu ka helay dhigiisa dalkaasi ismaaciil cumar gelle labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona xoojinta xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab iyagoo oo diiradda saari doona iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka inta lagu guda jiro booqashada halka maalin ah ayaa waxaa sidoo kale la iskula soo qaadi doonaa wadaxaajoodyo la xiriira danaha wadaagga ee labada jamhuuriyadood ee walaalaha ah wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dib u heshisiinta ayaa baaq nabadeed ka soo saartay colaadaha iyo beegsiga ka baxsan shareecada islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed ee ka dhacaya qeybo ka mid a dalka war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu yiri wasaaraddu waxa ay ku baaqaysaa in la joojiyo colaadaha beegsiga iyo barakicinta shacabka ee sababtay khasaaraha lixaadka leh ee isugu jira dhimasho dhaawac iyo barakicin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan laftagaran ayaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mar kale u magacaabay ibraahim aadan cali najax halka sidoo kale gudoomiyaha gobolka bayna uu u magacaabay cali wardheere بسم الله الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله iyagoo taariikhdii talabaati siyeedka December lamakun labaati afar madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa magacaabay gudoomiyaalka gobolada shabeellada hoose iyo baay ee koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne laftagareen markii uu aragay dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobkii kontonaad farqadiis koowaad iyo qodobka 15aad markii uu sadhowoon sidii tala hajeediyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed iswaafaqsan qodobka labaatan iyo sideedaad farqada koowaad ee sharciga lr tumun sharciga dowladaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne laftagareen markii tixgeliyey aqoonta iyo waaye aragnimada mudanayaalka unjagadaha socota la magacaabay laku bilaabo geeg oo taariikhda talabaatan sideedka disembar lama kun labaatan iyo afar madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo gudoomiyaalka gobolada baay iyo shabeellada hoose ang magacaabay mudanayaalkun hadareera ibraahim aadan cali najax ayaa lag magacaabay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed soomaaliya cali wardheere doyow ayaa lag magacaabay gudoomiyaha maamulka gobolka baay ee koonfur galbeed soomaaliya dekreetada magacaawista may dhaqangal nagala doontay markii uu saxiixi madaxweynaha dowladda koonfur galbeed waana saxiixi
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha ayaa maanta kulan la tashi ah waxa ay la yeesheen ururada siyaasadda ee dalka cabdirasaaq xaaji saleebaan ayaa warkan muqdisho nooga soo diray
قربا عالمكين بوا عينو إنغا كنوا عرقو كالئي aan caadna lahayn guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suuhdimaha ayaa maanta xarunta dhexe ee guddiga kula wada tashi ah kula qaatay ururada siyaasadda ee dalka waxaana waxaa kulan lagu gorfeeyey sidii loo dardargelin lahaa doorashada tooska ee la filayo in ay dalka ka dhacdo intii kulankani socday ayaa xubnaha guddiga iyo wakiiladii ka socday ururadu siyaasaddu waxay hoosta ka xariiqeen in ay muhiim tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho tooso ay ka qayb galaan shacabka soomaaliyeed ee waddankii maanta idinkaa matelaya cid kasta oo waddankan xil inay ka qabato doonaysa ama imika ka haysana adinka ayaa aasaas u ah sidaas daraaddeed mar haddii cadaalad iyo go-aan ay idinka tahay inaad ka meel gaartaan oo ka maqaam gaartaan oo ka miro dhalisaan arrintan iyadaahi wax weyn bay tahay waxaa kale oo annaga dhan isku sheegaynaa waxay tahay in boqolkiiba boqol waxa la raadinaya la gaaraa shardi maaha laakiin wax ka mida in la gaaro weeya wixii ka midka ahay oo berritoo lasii dhammaystiri karo marka tala soomaaliyeed oo kobcaysa oo hore u socota ayaa baahideeda la qabaa marka go-aan waxaa idinka abaan u malaynayaa oon aaminsanahay inaad ka miro dhalisaan arrinkaa isaga cidnana aadnaan u joojin sidaasaanan hadda soo dhaweynaynaa annagu
waxaan idin sheegayaa doorashadu wannan wafood faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid a nabad nabad haddii doorasha soomaaliya ka dhacdo nabad baa laga helaya soomaaliya guri walba nabad gaadha baa la helaya waxaa la helayaa isdhexgal waxaa la helayaa bulsho wada shaqaysa intaa oo dhanna waa intaynu u baahannahay arrinkaa insha allahu dowladda waa kala shaqaynaynaa waa isla garab taagaynaa hadday jiitanto iyo hadday soo dhawaataba waxaa laynaka rabaa dulqaadkeeda madaxweynuhu waxaan ugu mahadinaynaa runtii oon ku bogaadinaynaa hadafkaas kama noqosh aan laga noqonaynin ee ah dalkan inuu doorasho qof iyo coda u galo hadduusan dalkan doorasho qof iyo coda gelin oo teendhadii loo noqdo dalkan waa baaba'aya waa in aynan marnaba dhicin waa inay marnaba dhicin waa inay marnaba dhicin wax la yidhaahdo dib u noqosho doorasho qof iyo coda ma dhicaysaa haddana maanta waxaan leenahay asloon as dowladda ay doorasho qof iyo coda u socoto intay doonto baa qaadatee oo ah jidkaas iyo hadafkaas la wato dowladdana garab baan ku aan u nahay guddigana garab baan u nahay xaqiiqatan
waxaan odhan lahaa sida looga fikirayo qoondada dumarka in looga fikiro dhalinyartana axsaabta in lagu qasbay inay dhalinyarta kasoo qaybgeliyaan because annagaa dalkan matalayna annagaana rabna yani waxaan malaynayaa siyaasiyiinta qaar way iga halaami doonaan odayaashan annagu waxaan rabnaa inaan odhano fariista fadlan khalaas waqtigiini wuu dhammaaday talaan iga baahannahay laakiin igama baahin dalkayada hooyo inaad inagu noo xukuntiin hadda waxaan u baahannahay inaan waktigayga annaga chance naloo siiyo in axsaabta ugu yaraan guddiga waxaan codsi u dirayaa inay ku qasbaan axsaabta inay dhalyar ka muuqdaan amba wiilal ha noqdaan amba gabdho ha noqdaan waxaan aada uga helay kelmadaha guddoomiye cabdikariim israaciyey gudi madax guddi madax bannaan cadaalad ah dhexdhexaadnimo ku shaqaynaya transparency iyo hufnaan la imaan doona xisaabtan uu ku jiro samayn doono garsoor dhab ah intaas oo kelmadood waa kelmado aada u qurux badan waxaan rajaynayaa guddoomiyaha in iyo guddigiisaba ilaahay inuu ku guulayn doono intaba uu guddoomiyuhu afkooda ku hadla uu sheegay waxaan rajaynayaa inaad samayn doontaan ilaahay idinku duwo inaad gar cadaalada qaadaan oo qof walba taagtiisa iyo tabartiisa uu doorashada ugu qaybgelayo inaad si saxa u soo warisaan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suuhdimaha cabdikariin axmed xasan ayaa ballan qaaday in guddigu dhexdhexaad u noqon doonto ururada siyaasadda iyo weliba xisbiyada soo baxi doona dalkana ay ka qaban doonaan doorasho xalaal ah oo qof kastaaba uu ku kalsoon yahay annagu waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan idin fududayno inaan ururadiinna siyaasadeed ay shaqadooda si hufnaan ah oo cadaalada oo dheelitir ah oo niyad furnaasho aan kula shaqayno waxaan bilaabi doonaa trainingkiina xataa inaan qayb idinka siino inaan idiin fududayno inaad bulshada la kulantaan inaan idiin fududayno inaad codbixiyaashiina u kambayn garaysataan inaan idiin fududayno goobaha doorashooyinka inaad taageerayaashiina keeni kartaan isku imaantinkiina inaan maaragta qayb ka qaadanno inaan idin tusno inaan cadaalad waxaan ahayn idinkula shaqeeyo annaga dowladda waa nasoo magacaawday procedure baarlamaan aan ku nimid laakiin waxaan nahay guddi madax bannaan waa dhaarannay kitaabka jaamacan gacanta saarnay sida aan idinka idin aragnaan u arkaynaa wax alle wixii ururada siyaasadda oo dhan marka waxaan rabaa niyad furnaansho isku imaatin wada shaqayn buuxda inaan noola timaadaan wax allaale wixii aan maqashaan oo xataa annaga aan ku qaldannahay ama aan ka gaabinay inaan na waraysataan waxaa korsaanka qabtaa inaan fiirino marka waxaan rabnaa boqolkiiba boqol inaan wada shaqayno guddiga doorashooyinka ayaa sare u qaaday la kulanka daneeyaasha siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay dalka uga qabtaan doorasho qof iyo coda oo lagu wada qanacsan yahay gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa xarigga maanta waxa uu ka jiro waddo interloog ah oo laga hirgeliyey waaxda wajeer ee degmadaasi cali cabdulqaadir cali ayaa warkan muqdisho nooga soo diray munaasabadan xarig jarka ee wadada iskuulka al-shacab ee waaxda wajeere degmada kaaraan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada saraakiisha laamaha ammaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo ujeedka uu yahay sidii dadka deegaanka ay u heli lahaayeen adeega muhiimka ay u baahan yihiin ee muujinta bilicda degmadaasi sheekh cabdulaahi dheere oo ku hadlayay magaca odayaasha dhaqanka iyo maamo suldaane axmed maxamed gudoomiyaha haweenka degmada kaaraan ayaa sheegay inay diyaar u yihiin shacabka kaaraan in kaalinta koowaad ay ka galaan u diyaargarowga in shacabka codkooda ay wax ku doortaan faarax waa kugu faraxnay faarax waa kugu faraxnay soo dhawaaw kaaraan mugdigi waa ka bixisay busti waa ka bixisay waxa waaye gurigaaga waxaad tegaysaa adoo bus lahaynoo luujitaan rabnacsayo rabno waxa waaye guddoomiyaha gobolka ha ogaado degmadii koowaad ee doorasho qoficooda laga hirgelihayay waa tana dadkeeda waxay diyaar u yihiin dadkeeda waxay diyaar u yihiin qoficod inaysan du- inay ku cibaadaystaan kaaraan iska fiiri waaye iska fiiriya joogtaa iska fiiriya joogtaa yaa kaaraan interloogyada iska fiiri nalka iska fiiri waxaan ku leeya laamiga iska fiiri ha- nadaafadda iska fiiri xarakada iska fiiri wax kastaba iska fiiri waaye koobkii isboortiga waa qaadnee kii nadaafaddana aan qaadno kii kii interloogana aan qaadno waaba wadnaaye maxaa dhacayde kulli kaaraan oo dhan interloogaa ku yaal waxaa waaye nin eh, waxaan ku leeyahay waxaa isceejiyay joogtaa maanta isceeji kaaraan kaaraan codsigu waa batay meeqa guryaa noo bannaan guryihii waa laysku dirirowhaya kaaraan waase interlooga
gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed oo ay weheliyaan ku-xigeenadiisa oo xariga ka jaray waddadaasi ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha dib u dhiska guud ahaan ka socda degmada dhalinyarada iskuulleyda oo dhib badan ku qabta waddadan oo iskuul al-shacba waddadan ku yaal iyo dhammaan dadka halka jooga waa idin salaamaa salaan kadib een, waddo kasto oo degmada kaaraan ku taal waan ognahay inay dhibaato badan ka jirto insha allah maalin maalmaha ka midana ayaa laga bixi doonaa waddo kasta oo oo caqabad ka taagan waddadan maalintan bilaaweynay culeysyo badan ayaa ka jiray baabuurtana ma mari karin dadka dhib ayuu ku qabi maantana waddo qurux badanoo dhowr baabuur isreedmarayso Een, waddo kasta oo degmada kaaraan ku taal lixda waaxoodna waa ka shaqaynaynaa insha allah hal maalin iyo laba maalinna wax qabama karno laakiin waanu dadaaleynaa waxaan hore aan u ballan qaadnay bil kasta inaan ugu yaraan afar wadda iyo shan wadda aan ka shaqaynayno maalin kasta iyo habeen kastan waxaan u taaganaa sida kaaraan ku horumari lahayd Een, shacabka degmada kaaraan waxaa u dhiman inay doorasho qof iyo coda sameeyaan maamo sul- maamo suldaan iyo cabdullaahi dheeraa sheegay in qof kast qof kale lasoo magacaabi doonin Een, magacaabis way dhammaatay guddoomiyaha degmada kaaraan hal intaanuu ku jiryaa intaanuu ka mid yahay kaliya ma aan inaa aniga loo doorto qof kasta oo mudan kaaraan ayaa la dooranaa codkeeday ku ciil baxaysaa waxaa laga yaabaa dadka fariin aanan garanaynin aan rabaa inaan u sheego Een, waddadan waxaa ku jiri karta laba laba qoys ama saddex qoys oo oo oo aan dabka shidan karno ertabareede waddadana loo baaji karin lacagna haysan dadkaas qorshe waxaan u sameynay inaa si firiya loogu shaqeeyo lacagtaas lacagtaas lacagtaas waxaa bixinayo lacagtaas waxaa bixinayo maamulka degmada shirkadda shaqada halka ka wado iyo dadka xoolaha ilaahay siiyo diriska le dadkaas degmada kaaraan oo ka kooban ilaa lix waaxood ayaa la filay in dhammaantooda laga hirgeliyo wadooyinka interlooga ah iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay howlahaasi dibuliska ay ka socdeen degmooyinka iyo deegaanada magaalada muqdisho halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar markana warka dibadda madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa raaligelin ka siiyey madaxweynaha dalka ay jaarka yihiin ee azerbaijan soo rididii diyaarad ganacsi oo laga soo riday hawada ruushka taas oo ay ku geeriyoodeen soddon iyo siddeed qof balse waxa uu ka gaabsaday sheegasho ah in ruushka uu ka dambeeyey faaloodiisii ugu horreysay ee ku saabsan shilkii maalintii khamiistii putin waxa uu sheegay in dhacdada naxdinta leh ay dhacday markii nidaamyada difaaca hawada ruushka ay si firfircoon uga hortagayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain waxaa la sheegay in diyaaraddu ay rasaas kala kulantay nidaamka difaaca cirka ee ruushka xilli ay isku dayeysay inay ku degto jejniya taas oo ku qasabtay in ay u wiciso badda kasbiyan diyaaradda ayaa ku degtay dalka kazakhstan waxaana ku dhintay soddon iyo siddeed ka mid ahaa lixdan iyo toddoba qof oo diyaaradda saarnaa warkii habeennimo dhegeystayaal ood kala socoteen idaacadda jowhar waynaga intaa